xilli dhowaan maamulka degmada cadaado ee gobolka galguduud ay sheegeen in la bilaabayo dhismaha laamiga dhex mara magaaladaas ayaa guddiga dhismaha laamiga degmada cadaado waxa ay qurbajoog ka soo jeeda degmada cadaado kala wareegeen lacag loogu talagalay dhismaha laamiga si ay kaalin muhiima uga qaataan dhismaha laamiga dhex mara degmada cadaado ee gobolka galguduud qaar ka mid a guddiga dhismaha laamiga ayaa ka warbixiya lacagta ay la wareegeen shaqadii dhismaha laamigu uu bilowday lacagtii waa la aruuriyey maanta waa la qaaday dad badan oo muxsineen ah ayaa lacagtii bixiyey oo ganacsatada ka mida irdaha ee macnaha baqaarada laamiga ah oo binimada iska laheyd dad badan ayaa lacagtii bixiyey kuwo kalena way ballansiinna bixiyaan shaqadiina insha allahu tacaala way bilaabanaysaa wixii loo gaaro shan iyo tobanka nofembar haddii ilaahay idmo marka waxaan rabnaa bulshada dhammaantood deegaanka cid walba inay ka qayb qaataan arrintaas dhaqaalahaas hadda caawa aan kala wareegnay maamulka degmada ee jaaliyaddu ay ku deeqday ee dhismaha laamiga ah uga mahad celinaynaa in allaale intii xoolahaas ku soo tabarucday ee bixisay ee ugu tala gashay in horumarka laamiga magaalada lagu sameeyo waa uga mahad celinaynaa waxaan kaloo rabnaa inaan u mahad celinno shaqadii aan bilownay oo ku saabsaned dhismaha laamiga dhaqaalihii aan bilownay intii dhiibtay waan u mahad celinaynaa iyagana waxaan kale u mahad celinaynaa intii kale ayaduna ballanqaadka samayday oo caawa iyo berri iyo saa dambe nagula ballantay waxaan kaloo baaq u jeedinaynaa inta dhiman oo aanaan weli la hadlin ee laamiga fiyaalaha ka deggan ee og qof walba in lagu soo socdo ayagana waxaan leenahay waxaan u rajeeyaynaa inay noo dhaga fududaadaan inay dhaqaalaha bixiyaan dhanka kale guddoomiyaha degmada cadaado ee gobolka galguduud faarax diiriye warsame ayaa dhammaan bulshada degmada cadaado ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha laamiga degmada cadaado guddiga maantuu shaqadii bilaabay lacagtii aruurinteedii maantuu bilaabay caawana waxaan ku wareejinay lacagtaa shan iyo tobanka kun ah waxaan uga mahad celinaynaa marka koowaad allah subxaanahu wa tacaala noo suurtageliyey marka labaadna waxaan uga mahad celinaynaa walaalihii lacagtaas bixiyey oo muddo ka hor baxshay meelo kalena wax ku baxshay reer south africa waxay degmada ugu deeqeen horumarka degmada ugu deeqeen khaasatan lacag soddon qof walba iyo gruub walbana gooniyaa looga rabaa inay horumarka uga qayb qaataan intaas kadib waxaan rabnaa walaalaha degmada ah jooga ee ganacsatada ah ee milkiyaalayaasha ah ayagaa arrintan buddhig u ah dadka wax loo hagaajinaya waa ayaga sidii maantaba ay u bilaabeen oo rag odayaala oo halkan hadda magacyadoodii laga sheegay qaarkood qaarna la sheegi karo ay u bilaabeen lacagtii waa ugu mahad celinayna horta walaalha noo bilaabay walaalaha kaloo noo ballan qaaday oo berri inay bixiyaan ayagana ballan qaadeen oo mahadsan yihiin cid walbana waxaan ka rabnaa shan iyo tobanka berri oo soo socota inay lacagta laamiga fiyaalaha ku qoran ay bixiyaan dhowaan ayay ahayd markii mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ay dhagax dhigeen dhismaha laamiga dhex mara degmada cadaado ee gobolka galguduud oo haatan la filayo in dhowaan la bilaabo